allah u naxariistee waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday guddoomiyihii degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo la sheegay muddooyinkii ugu dambeeyey inuu ku xanuunsanayay halkaasi sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
allah u naxariisto guddoomiyihii degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ismaaciil sheekh abuukar ayaa ku geeriyooday cisbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho guddoomiyaha ayaa maalin ka hor la dhigay cisbitaalka shaafi isagoo xanuunsanayay sida ay sheegeen qaar ka mid a ehelada iyo maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose cabdiqani maxamed geedi oo ah guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada wallaweyn haatanna ah kusimaha guddoomiyaha degmada ayaa sheegay in qalliin dhuunta looga sameeyey guddoomiyaha uu u geeriyooday
inaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun marka ugu horeysa waxaan u tacsiyadeynayaa dhammaan bulshaweynta reer wallaweyn iyo qaraabadii iyo heladii uu ka geeriyooday guddoomiye ismaaciil sheekh abuukar waxaan ilaahay ugu baryayaa in janatulfirdowsa uu ka waraabiyo qabriga u waasiciyo waa runtii waxay ahayd geeri aada u xanuun badan waxyaabaha geeridiisa keenan waxay ahayd maalmihii ugu dambeeyey wuu xanuunsanaa mid kamid ah isbitaalada muqdisho guddoomiyihii maaragtay lagu qalay oo qalin dhuunta ah markii ugu dambeysana lagu guuldareystay marka guddoomiyaha inta uu xilka u hayay uuna hogaaminhayay waxyaabaha uu wax ka qabtay waxaa kamid ahayd oo ugu horeyso amniga heer amniga uu gaaray boqolkiiba boqol sidoo kale waxa uu wax ka qabtay uu bilaabay dhismihii isbitaalkii isbitaalka degmada wallaweyn imtixaanaadkii foomfoorkii oo lagu geli jiray afgoy iyo xamar oo degmadii kane wasaaraddii kala hadlay bilicdii degmada iyo maxaa lahay wadooyinkii burbursana uu hagaajiyay kamid ahayd maxaa lahay waxyaabaha kale uu qabtay guddoomiyaha la taaban kara waxaa kamid ahayd beelihii iyo nabadeyntii iyo heshiiskoodii qeyb weyn ayuu ka qaatay guddoomiyuhu waxa uu geeriyooday isaga oo bulshadiisa u shaqeyhayo si lamida aabihiisa oo maxaa lahay u ahaay qof oo bulshadii bulshada reer wallaweyn xoreynteedii iyo isagoo u dagaalamayo u geeriyooday isagana bulshadaas isagoo u adeegayo oo u geeriyooday marka waxawaa ilahay qabrigiisa u waasiciyo marxuum ismaaciil sheekh abuukar tan iyo markii loo magacaabay guddoomiyaha degmada wallaweyn wuxuu degmadaasi ka qabtay howlo kala duwan oo la xiriira arrimaha amniga iyo dib u heshiisiinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa tacsi u diray qoyska iyo qaraabada geerida ku timid allah u naxariistay ismaaciil sheekh abuukar oo ahaa guddoomiyihii degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose madaxweyne laftagareen ayaa tilmaamay in marxuum ismaaciil uu kaalin muhiima ku lahaa hoggaanka bulshada degmada wallaweyn gaar ahaan adkeynta dowladnimada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta shacabka ku dhaqan magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose marxuum ismaaciil sheekh abuukar ayaa guddoomiyaha wallaweyn loo magacaabay bishii mey ee sanadkii hore labada kun koo iyo labaatanka wuxuuna ka yimid qurbaha gaar ahaan dalka jarmalka hase yeeshee muddo ayuu soomaaliya ka shaqaynayay xilal kala duwanna kasoo qabtay maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo